Binta Ibrahim Cali waa gabar ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Waa arday dhigata jaamacadda Zam zam faraceeda Jowhar. Sidoo kale Binta waa hooyo haysta laba caruur ah oo guursatay xilli ay ku guda jirto waayaheeda waxbarasho taasi oo ka dhigan in Binta uusan guurkeeda ka hor istaagin inay rumayso riyadeeda waxbarasho. Binta Ibrahim Cali oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay qoyskeeda iyo saygigeeda ka caawiyeen inay dhamaystirto jaamacaddeedii waxbarashadeeda.
guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur an alxamdulilah isal waxaa iga caawin jiray waalidkeyga haddana maasha allah waa guursaday saaxiibkey iga caawiyo waa jirtaa gabar walbane waa cadaadis labada saaro waxaa laga yaaba xitaa waalidkaagan awl kula kulanto oo lagu dhaho maxaas ku dhibaysaa aniga naftirkeean waxbarashada markaan bilaawaayey afariy toban sanaa jiray iskuulka markaa la ii geenaayey marka waxaa laygu dhahay ugu yaraan wax yar ee wax ku fahantali hala baro markaaseyti anigana waa hadafkeyga intaas maysan ahayn abalkeyga waxaan kasoo jeedaa tuulo tuuladaasoo ladhaho baarey wax meeshaan keenta baahiyay ahayd oo ah waxbarasho saa tuuladeeda a kor uu qaada lahay anigana aan wax u barto horta ma aaminsanay gabar jikaa u dambayso jikadaaseyti waa qayb ka mid ee nolosha ee nolosha dhan ma ku dhammaystiran inay gabar ee jikale u dambeyso sababtaa u dhahayo nima kastaa gabar haddee wax barato waa bulish wax baratay haddaad wax barato maanta waxaa laga yaabaa fursadaha u badan ee bannaan maanta inay yihiin dumarka boosaskoodii taas oo ah ay ku wada jabeen niidda ka wada dhinteen gabdhihii mar walba waxaa la dhahaa jikaa u dambeysaa jikadaadana waa wax iska normaal ah adoo jikadaada iyo waxaaga ay qabsanaysid aadadan birin wax aad bari kartaa haddaad fursad dhaqaalo ama aad shaqo aaweysid ugu yaraan ilmahaagaa ku kontarool leh iyo adiga faydhowrkaagaa ku dhammaystirnay maahno sababto ah waxaa laga yaabaa shalay iyo hadeer inay maanta ay ii fududaa waxbarashada sababtay u fududaana ha kuu sheego waxaanayt qofka waa asiga sidoo oo malaysto mas-uuliyad haddaan waxaa iska saartid ee waxaana kaa go-on yihiin waad soo maraysaa waana ku fududa waana qabsan kartaa laakiinse qofka asiga haddiisi maskixiyin oo iskula dagaalo oo dha waxaanayt ma qabsan kartid ma qabsan kartid laakiin haddaad tirayd waxaan waa qabo karaa waxaan waa qabo karaa waad qabo kartaa oo adi ay hadafkaa tahay oo yaal aa kaa tahay wax caqabad ahna mataagno horta mas-uuliyad way soo kordhaysaa ani maama ahay oo laba caruur haysato haddana guri dhaqayso haddana inay waxbarasho oo barato diyaarba ah waxaasee tini culays ma iiga saarno wax culays een hadda ma dareemi shalay hadda markaa firiya ahaa imaanta inay waxbarashadeeda ay ka fiican tahay aad dareemaa taasna waxay tahay dhiirigelin oo ka haysto saaxiibkeyga iyo aniga mas-uul aa iska saari waxbarashadaanit inay itaa wax ani aa u baahanaasa hor u sheegibo isal markaa iskuulka aa dhiganaa ma dareemi jirin baahidaanit inaa aan qabo laakiin maanta aad iyo aad waxyaabahaasiyt inay yihiin waxyaaba oo iga maqan haddana waxaan rabaa inaa buuxiyo booskii iga maqnaa